Barakacayaasha ku nool kaamka la sugay oo ka mid ah kaamamka ku yaala magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabelle ayaa waxaa ka jira dad badan oo ka soo barakacay fatahaadii iyo abaarihii ka dhacay deegaanada iyo degmooyinka Hirshabelle, kuwaas oo saameeyay dad u badan xoolo dhaqato iyo beeraley kuwaas oo waqtigan wajahaya xaalad adag oo dhanka nolosha ah. Deegaanada dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamka la sugay ayaa codsaday in laga caawiyo duruufaha haysta.
annaga oo joogno kaamka ala sugo oo ka tirsan waxaan ilaahay ka baryaynahay adaa dawliga ah ina ilaahay waxa u dhiiba annaga inoo soo deeqaan anigoo ah gudoomisada kaamka ala suge een, waxaan ku sugannahay kaamka ala suge een, warar badan oo waxaa jirna soo gaareen oo been abuur ah wararkaasoo lagu leeyahay ala sugaa burburay ala sugaa soo barakacay anaga alxamdulilah meeshaan kusoo barakacnay waa la suge meeshaan ku nagaan waa la suge ilaahay ka soko meeshaan waxaan gargaar ka sugaynaa hay-adaad iyo dowladda hirshabeelle anaga waxaan codsanaynaa dadka naga been abuuraayo oo dhahayaan kaamka ala sugaa soo barakacay inay beenta naga joojiyaan anaga kaamkan waa ku sugannahne inaan dhimana mooyaane meel kale aan uga soconno ma jirto Een, taasaa rabaa inaan maanta waxaan halkan usoo istaagay midaas inaan caddeeyo anaga ala sugo waa ku dhiman karnaa mooyaane meel uguma soconno habeen ala sugo maalin ala sugo meel aan ka aadayna ma jirto dadka naga been abuurayaan waxaan ka codsanaynaa beenta inay naga yareeyaan ee naga joojiyaan dad waxaana anaga meeshaan ku sugan een, wuxuu ilaahay u keena ku sugaayaan een, dad masaakiimanaan ahne